magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabadda xarigga looga jarayay xarunta hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ee neera oo laga hirgeliyay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir munaasabadda xarig jirka xarunta ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe xubno ka socday hay-adda neera iyo sidoo kale maamulka degmada xamarweyne cabdiraxmaan siciid axmed mariyo ku-xigeenka hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ee neera ayaa ka warbixiyey hirgelinta xaruntan
xaruntan waxay noqonaysaa xaruntii rasmiga ahayd ee hay-adda aqoonsiga ee diiwaangelinta gobolka banaadir ay ku yeelato waa xaruntii labiyo tobnaad guud ahaanna waxa ay ka noqonaysaa xarumaha hay-adda xaruntii labaatan iyo lixaad muhiimadda aannu degmo kasta aan uu geynay ujeeddadeedu waxa weeyaan inaannu dadweynaha u dhoweyno adeegga kaarhka aqoonsiga qaranka oo qof kasta uu ka heli karo degmada uu degan yahay saa daraaddeed kaarka aqoonsigu qaranku wuxuu muhiim u yahay qof kastaoo soomaaliyeed macaamilka dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee hay-adaha barefadka ee gaarka loo leeyahayba waxay kugu xidhi doonaan kaarkaaga aqoonsiga qaranka sababtoo ah waxaa loo baahan yahay markii aad maxkamad tegaysid markii aad nootaayo tegaysid markii aad guri karaynaysid inaad kaar aqoonsi aad wadatid cismaan muriidi cali gudoomiyaha degmada xamarweyne iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmadaasi ayaa si wadajir ah u soo dhoweeyey hirgelinta xaruntan
waxaan jecelnahay si aan kala go' lahayn in loo yimaado loo qaato dadka deegaanka dadka deggan dadka ku dhashay cid kastoo xamarweyne deggan inay kaarkaas ay qaataan oo ay yimaadaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan sida uu maareeyaha noo sharxay aan shuruud ku xirnayn keliga laga rabo aqoonsi ciddaan aqoonsi haysaninna in oo laga rabo dad yaqaano ama odayaal dhaqan ama dadka deegaanka ama maamulka sidaas daraaddeed waxaan ku baaqaynaa aan soo dhowaynaynaa oo hay-adda niiran aan ugu mahad celinaynaa degdeggelinta iyo codsiga aan ujeedinay inay xafuus xarun ay ka furtaan xamarweyne odayaasha dhaqankana waxaan ka codsanaynaa ayagana inay shacabka ay ku dhiirigeliyaan ay soo dedejiyaan waxaa lagu kala doonaa sidaa xale saan filaayo maxaan jira adeegga waa la badiyey saan ujeedo sidii hore aheed ma ahan dad bulsho badanaa lagu soo daray shaqaalo badanaa lagu soo daray reer xamarweyne waaba sugaayeen waxay u sugaayeen sida bildhalines oo kale bisha ramadaan oo la sugaayo oo kale ayay u sugaayeen reer xamarweyne waayo guddoomiyaha degmada wacyigeliyey oo dadkan u sheegay in degmada laga furaayo dadkan waa sugaayeen kaarkan sida uu sheegay maareeyaha wax kasta ayuu faa'iidu yahay hadduu maxkamad yahay arrin kasta markaan soo koobo haddaan kaarkaas haysanin wax isdabamarin balaayo iyo khurun ayaa magaciisa meesha soo gelaysaa kaarkan waa inaan qaadanaa waa inaan dadweynahan aan magaciisa dardargelinaa wacyigelin aan u samaynaa si maaragtay intii doorashada ay dhicin mar ka hor in wax kasto ay diyaar ay noqdaan hadduu ilaahay idmo xaruntan waa xaruntii labayo tobanaad oo hay-adda neera ka hirgelisa gobolka banaadir halka sidoo kalena ay tahay xarunta lix iyo labaatanaad ee guud ahaan hay-adda ku yeelanayso dalka